asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan kusoo dhawaada barnaamijka saaka iyo dunida waa subax arbaca taariikhda ay ku beegan tahay shan iyo tobanka maaj sanadka labada kun iyo toddobiyo toban barnaamijka waxau idinkaga imaanayaa dhegeystayaal xarunta dalajir ee magaalada boosaaso qodobada aad ku maqli doontaana subaxnimadan waxaa ka mid a kooxdii qabsatay markabka lagu afduubay badweynta indiya oo ka warramay sababaha afduubkooda duqa magaalada muqdisho oo lagu wareejiyey lacago loogu talagalay dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan magaalada muqdisho shirkad ajnabi oo shaqaale gaaraya laba boqol iyo toddobaatan ka eriday takadda magaalada barbara iyadoona ay socdaan cabashooyin shaqaalaha takadaasi ka howlgeli jira ay ku muujinayaan sida go-aankaasi ay ugu xun yihiin mid ka mid a wakiilada somalilan oo si weyn uga soo horjeestay heshiiska saldhigga barbara iyo takadda barbara ay maamulayso shirkadda d b wall iyo qodobo kale ayaan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa u diyaar garowa mar kale iyo barnaamijka saaka iyo dunida waa hagaag dhegeystayaal waxaa sidoo kale barnaamijkeena aad ku maqli doontaan xubnihii wargeysyada caalamka iyo cayaaraha oo qayb ka ah balse waxaad marka hore kusoo dhawaataan warkiga kooban oo barnaamijka qayb ka ah xuseen cabdi jimcaali xuseen madar ayaana inala socodsiinaya xuseen mahadsanid bismillaahi raxmaani raxiim dowladaha maraykanka iyo ciraaq ayaa sheegay in dagaalyahanada kooxda daacish ee ka dagaalamaya waqooyiga mosil aad loo hareereeyey kadib markii ay ciidamada dowladda ciraaq qabsadeen waddadii ugu dambaysay ee looga baxo magaaladaasi ergeyga maraykanka ee la dagaalanka kooxda isis beter mak grag ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada bakhdad waxaana uu sheegay in maleeshiyada daacish ay go'doomeen in uusan qofna ka bixin magaalada islamarkaana ay halkaas ku dhiman doonaan siduu hadalka u dhigay taliyaha ciidanka waddanka ciraaq jenaraal cabdulamiir rashiid ayaa isaguna sheegay in ciidanka la dagaalanka argagixisada ay isku fidiyeen dhinaca magaalada qadiimiga ah ee farasmagaalka mosil ciidamada ciraaq ayaa qabsaday dhinaca bari ee magaalada mosil bishii janawari ee sanadkan dhanka qaramada midoobay ayaa iyaduna sheegtay in dad lagu qiyaasay shan kun oo ruux oo rayid ah ay maalin walba ka barakacaan goobaha ay colaaddu ka jirta ee magaalada mosil tan iyo markii ay ciidanka dowladdu bilaabeen howlgalka ay ku wada qabsanayaan magaalada saddex toddobaad ka hor dalal badan oo ka tirsan midooda yurub ayaa meel adag ka istaagay muranka kala dhexeeya turkiga ee ku aadan dadaallada ay ankara ku doonayso in ay isu soo baxyo siyaasadeed ku qabato dhanka dibadda wasiirka arrimaha gudaha ee dalka jarmalka tomas de moser ayaa sheegay in uu ka soo horjeedo ololaha ay wasiirrada turkiga ku bartilmaameedsanayaan qurbajoogta jarmalka ku sugan dhanka ra-iisul wasaaraha netherland mak ruud ayaa madaxweynaha ordoganka waddanka turkiga ka dalbaday inuu raalligelin ka bixiyo inuu dadka netherland ku tilmaamo naasiyiintii hore kadib markii wasiir turkiga ah laga hor istaagay in ay ka qayb gasho isu soo bax lagu qabtay netherland isu soo baxyadan ayaa looga gol leeyahay in dadka turkiga ah ee ku nool qaaradda yurub ay haa ugu codeeyaan aftida lagu kordhinayo awoodda madaxweynaha turkiga denmark ayaa sidoo kale dib u dhigtay safar uu ra'iisul wasaaraha turkigu ku tegi lahaa dalkooda jarmalkuna waxa uu ka digay in ay hadda adkaan doonto in laga xajoodo gargaarka turkiga la siiyo baarlamaanka waddanka maraykanka ayaa madaxweyne donald trump u qabtay wakhtiga ugu gaaban inuu ku keeno caddaymo muujinaya eedeymaha culus ee uu dhowaan u jeediyey madaxweynihii hore ee dalkaasi barack obama madaxweynaha dalka maraykanka ee hadda talada haya ee donald trump ayaa ku eedeeyey madaxweynihii hore ee barack obama inuu si sharci darro ah u dhegaystay teleefonkiisa gaarka ah xilligii ay socdeen ololaha doorashooyinka waddankaasi donald trump ayaa ilaa iyo hadda aan wax caddayn ah ee ku aadan eedaynta uu u jeediyey in teleefonkiisa ay dhegaystaan aan soo bandhigin waxaana ay arrintan xiisad siyaasadeed ka dhex abuurtay baarlamaanka waddanka maraykanka xildhibaanada labada aqal ee dalka maraykanka ayaa ka dalbaday madaxweyne donald trump in uu keeno caddaymo muujinaya dembiga uu ku eedeeyey barack obama waxaana laga sugayaa donald trump inuu jawaab siiyo baarlamaanka labada aqal hay-adda dambabaarista ee waddanka maraykanka f b i ayaa horey u sheegtay in waxba kama jiraan ay tahay eedaynta uu donald trump u jeediyey barack obama f b i waxaa kaloo ay codsatay kana codsatay wasaaradda cadaaladda in ay si cad u qirto in aysan jirin hadalka donald trump ka soo yeeray ugu dambaynna madaxweynaha dalka nigeria maxamuud buhaari ayaa dib ugu laabtay xafiiskiisa oo uu muddo laba bilood ah uga maqnaa sababo la xidhiidha dhinaca caafimaadka master buhari ayaa ku laabtay dalkiisa kadib markii uu toddobaadyo fasax ugu maqnaa waddanka ingiriiska iyadoo xaaladiisa caafimaad aad loo hadalhayey lama shaacinin faahfaahin ku saabsan xanuunka madaxweynaha naijeeriya taasoo horseeday hadalhaynta badan ee ku aadan caafimaadkiisa in laga shakiyo masaajidyada iyo kiniisadaha ku yaalla waddanka naijeeriya ayaa looga duceeyey madaxweynaha inuu caafimaadkiisa helo madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi naijeeriya yemi osambajo ayaa dalka sii hogaaminayay muddadii uu madaxweyne buhaari ku maqnaa dhinaca caafimaadka dadweynaha naijeeriya qaarkood ayaa aad u ammaanay madaxweyne ku-xigeenka osambajo iyo qaabka uu dalku u hogaaminayay intii uu maqnaa madaxweyne buhaari warkii oo qayb ka ahaa barnaamijka saaka iyo dunidana dhegaystayaal waa naga intaa aad buu u mahadsan yahay xuseen madar oo inala socodsiinayey warkii kooban oo qayb ka ah barnaamijka saaka iyo dunida haddaynu sii gudagalno barnaamijka qaybihiisa kale kooxo dhallinyaro hubaysan ayaa waxay ka abduubeen xeebaha badweynta indiya ee ciribka soomaaliya markaba laga leeyahay waddanka srilanka oo magaciisa la yidhaahdo r i s saddex iyo toban waxaana uu ka soo shicraaday magaalada jabuuti isagoo ku wajahnaa magaalada muqdisho marka la abduubayey saraakiisha ciidamada badda ee midooda yurub ee ka howlgala xeebaha soomaaliya ayaa xaqiijiyey in kooxaha burcadbadeed uu gacantooda uu galay markab siday saliid waxaana afayeen u hadlay midooda yurub oo la yidhaahdo louis tag uu sheegay in kooxaha burcadbadeed ay abduubteen markabkaasi oo ahaa mid ganacsi islamar ahaantana uu ka dulbabanaya calanka dowladda srilanka haddaba mid ka mid a dhallinyarada markabkaasi haysata ayaa u waramay radio darjir weriye maxamed laki oo waraystay ayaa marka hore waxa uu ka waraystay sida markabkaasi ay gacanta ugu dhigeen waxaan kasoo qabanay badda weyn oo raasiga raasigan kasoo qabanay walaalmaa waa tahay goorta aada soo qabateen maxaad nagu sheegi kartaa
waxay ahayd afar saac ilaa shanta saac bay ahayd walaal oo maalnimo waayahay muxuu yahay markabka markab noocaa wey
waa qeyb waa markab noociisa daan kuu tilmaamo oo nooca qaada shidaalka ama muxuu ahaay saliidda waa garta waddankee laga leeyahay marka
imaaraadka baa laga leeyahay kabtanka wadana waa jerman
waa gartay marka shaqaalaha saaran markabka aada gacanta hadda ku haysaan tiradooda intay gaaraysaa haddii aada ka war haysaan
haa walaal wuxuu gaaraysaa macala kabtankooda sideed weeye sideed qof baa saaran waa gartay wadamada ukala dhasheen ma noo sheegi kartaa
walaal muxuu ahaaye shaqaalaha badankood waa jerman germany wey a waa gartay maxay tahay marka sababta idinku kaliftay in aada markab gooshaya oo ganacsi aada gacanta kusoo dhigtaan oo aada soo afduwataan
walaal maan hadda hadalkaaga kaa dhex galo muxuu ahaaye si aad la socoto anagu ma nihin burcad ama maleeshiyaad burcada oo markab soo qabsaday waxaan nahay dadkii xeebaha ay maraakiibtu jiriifayso oo haddeer sida og tahay muxuu ahay maraakiib jiriiflayaal hantidayadii siximadihii iyo doonyihiiba banaankai yaaliin waxaana waxa kasoo tuuray maraakiibta jiriifaysa dushii kaa marayaan qalabkaad ku wax ku qabsanaysay bay kaa jiirayaan waxyaaba badan baan ugu kalifay inaan ku duulno iyaga iyo wixii baddaa maraya oo reer galbeedku leeyihiin inaan soo qabsano waa tahay dabcan idinka horay kalluumaysato ayaad ahaydeen mise waxaad ahaydeen oo keliya dadka deegaanka
waxaan nahay dadka deegaanka oo muxuu ahaye oo kulmaysato ah maogta deegaanka muxuu macnaha wa soo saarkiisu waa kulmaysi si aad la socoto waa gartay markabkan ma ahayn markab jiriif ama wax jiriifayay markab wuxuu ahaa saliid wada oo ganacsi soo laisma dhigi karo waad ku khaldanteen markabkaas
walaal macan waa anagoo ku khaldanay ama aan muxuu ahaye laakiin anagoo udatal markaan badda aadanay hadafkeenu wuxuu ahaa wax kastoo naga soo horbaxa doona ahaato markab ahaato jirifle ahaato wax kastoo naga soo horbaxa inaan weerar ku qaadno soo maala garan waana weerarkayga ugu horeysay aan ku qaadnay waana ku guuleysanay inaan ku qabsano daqiiqada kooban waa gartay markabka hadda xaggee ku haystaan
waxaan ku haynaa degmada cabdulla baan ku haynaa waa gartay waxaad sheegtay in khaati a ka istaagteen maraakiibta shisheeye ee jidafka ka haya ee qeybo kamida puntland xeebaha puntland waxaan ogsoonahay in puntland ay leedahay ciidamo bad oo b m b f la yidhaahdo ma jiraan miyaa wax halkaasi ciidamo oo ay ka wadaan howlgallo ka dhana maraakiibtaasi
walaal sidaa u socoto sidaa la socoto puntland bad dheer bay leedahay ciidankaas sheegaysana waa ciidan jira laakiin maaha kuwa hawshooda qabsada waayo haddii hawshooda qabsanayeen annagu dhibtaas ama dhibtan lagula hayo bay nala arki lahaayeen waxna way ka qaban lahaayeen saasay tahay dowladda puntland iyagaa usoo jaray waraqadaha iyagaa badda amar usoo siiyey annagana waxaan ku tushanay inaan iska celino aan wixii awoodda iyada ah aan iskaga qabano aan iskaga xe- macnaha haddaan gubi karno gubno haddaan qabsan karno qabsano si kasta aan ku weerarano aan ku macnaha tusaalaheeda aan galno waa tahay eh, hadda muxuu yahay qorshihiinu maxaa dalban lahaydeen
ee qorshahayagu waxa weeye walaal macan qorshahayagu waa qorshe dheer ee muxuu ahaaye markabkan aan hadda haysanana oo marka wuxuu tusaale u ahaanaya maraakiibta badda ku jirta annagu waxaan u baahanahay baddayada in loo faaruqliyo soomaalia garan ma lacag baad u baahan tihiin oo madax furasho ah mise waxaad u baahan tihiin in gebi ahaanba maraakiibta shisheeye badda ay ka baxaan
walaal annagu lacag ee aan hadda aan macnaha dhehayno lacag baan dalbanaynaa hadafkaygu ma hadafkaygu waxa waaye ee muxuu ahay maraakiibtan badda loo soo amarsiiyey inay naga baxaan kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a dhallinyarada saaran markab lagu eesto meel u dhow xeebta magaalada caluula ee gobolka gadafuu guddiga gurmadka abaaraha soomaaliya ayaa lacag loogu talagalay in wax loogu qabto abaaraha waxa ay ku wareejiyeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir waxaana lacagahan loogu talagalay in la siiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee kasoo barakacay gobolada dalka ee soo gaaray magaalada muqdisho waxaana wareejiyey sheekh nuur baaruud gurahan iyadoo lacagta cadadeeda ay ahayd boqol iyo konton kun oo dollarka maraykanka ah waxaana lagu wareejiyey sheekh yuusuf xuseen jimcaale oo isagu aha duqa magaalada muqdisho duqa magaalada muqdisho ayaa ka mahadceliyey lacagtaas isagoo sheegay in si deg dega uu gaarsiin doono dadka loogu talagalay ee ku sugan magaalada muqdisho ee kasoo barakacay abaaraha ka jira qaybo ka mid a gobolada dalka soomaaliya بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد waxaan runtii aan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa maanta saakay waxay ahaday roobdoon iyo allabari allabarigii jawaabtiisa qayb ka mid ah ayaa timid maxaa yeelay intaanoo gaadiid ah oo raashin saaran yahay iyo lacag ayaa waxaan kula wareegaynaa goobta maanta aan joogno waxay tahay waajibna saaran inaan u adeegno dadkayna barakacayaasha ee dhibaataysan oo aan u khidmayna har iyo habeen u adeegiddeedii qayb ka mid ah ayaa maanta waxay ka muuqataa halkan hortiinna ah waa guul alxamdulilaah waxaan leennahay haddaan garwaaqsannay inaan iskaalmayno oo aan garwaaqsannay inaan isku filannahay oo aan garwaaqsana rabbi subxaanahu wa tacaalaa inaan gacmaha u taaganno waxaan aaminsannahay inaan ka bixi doonno culayskana haysta waa ka gudbayna haddii ilaa idhaahdo waxaan leennahay shirkadda hurmuud oo garwaaqsatay inay dhaqaalaha ilaahay siiyo ku mannadaysta inay wax ka bixiyaan ee maanta ku kaalmaynaya dadkooda ku kaalmaynaayo meelihii ay tirinayeenna hadda aan maqlaynay waxaan leennaha kudaysashay mudan yihiin waxaan kaloo leennaha wamaa anfaqtu min shayin fa huwa yukhlifu ilaahay baa beddel khayr qaba siinaayo cid kasta oo wax la baxdo waxaan rabnaa ninkii hal doolar heli karo ninkii kun shilin oo soomaali heli karo kii kiilo sokora heli karo kiilo bariisa kii heli karo kii kob dacasa heli karo kii saabuun heli karo dadku waxay u baahan yihiin saabuun ay ku qubaystaan baaf ay dharka ku dhaqdaan saa- oommaday dhar ku dhaqi lahaayeen mususha ay geli lahaayeen biyo ay cabi lahaayeen shirkadaha biyaha waxaan ugu baaqayaa waa inay ka gaadhsiiyaan marakacayaasha biyaha waa inay siiyaan aysan biyaha ka gadan ma aqbali doono in biyo laga gado dadka masaakiinta barakacayaasha ah waxaa lay sheegaa jiiragaanka in saddex kun oo shan looga gadaayo suuragal maaha nin miskiin oo barakaca in laga iibiyo biyaha marka waxaan leenahay qaada booyado askartayna annaga xerada waardiyaynaysay intay booyado kireeyeen ay biyo qaadeen waxay ku oysiinayeen dadka siinaayeen biyaha waxay ka gadoohayeen xeelasha aqlina maaha marka waxaan rabnaa sida shirkadahaani ay u dadka ugu danqanayaan dadka ugu danqadaan leenna hadday aleeda beeko hadday aleeda kuwa biyaha hadday aleeda kuwa korontada kulli waxaan leenahay dadka loo gurmada hadday aan xawaaladahaba inta alle inta lamida waxaan u mahad celinaynaa guddiga gurmadka abaaraha oo heer qaran ee maantana guddoonsiiyey jeeggaas ay ku qoran tahay boqol iyo konton kun oo doolar ay ku qoran tahay na waa ka guddoonnay sidaas si lamida waxaan ka guddoonnay raashinka ay nagu wareejiyeenna waa ka guddoonnay mas-uuliyaddaasi annagay maanta na fuulaysaa culayska ayaga waa ka soo wareegay annaguna waxaan leennahay siday ay tahay kuwa u guto allah naga dhigaan leennahay idinka saxaafaddana waa mahadsantihiin in alla intii dadka wax ku deeqdana waa u mahad celinaynaa guddiga gurmadku aad iyo aad isu xilqaamana waxaan leennahay hawshiinna sii laba laaba fadhi kala- kama qodno faanoole ilaahay barridiisana aan barinno hal badna roob cirko roob ilaahay nooga keeno ayaa wax badan inaga bedeli karaan leenahay taasna allaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sheekh yuusuf xuseen jimcaale duqa magaalada muqdisho ayuu kaasi ahaa shirkadda ajnabi ah ayaa shaqaale gaaraya laba boqol iyo toddobaatan waxay ka eriday dekeda magaalada barbara waxaana magaalada barbara weli ka sii socda cabashooyin ay dhigayaan dadkii iyagu tekadaasi ka xamaalan jiray kuwaas oo muujinaya sida ay ugu xun yihiin go-aankaasi maxamed qorboosh waxauu ka mid yahay dhallinyarada tekeda barbara ka xoogsan jirtay waxaana uu ka warramay dareenkooda arrintaasi ku wajahan maanta ay isugu yimaadeen shaqaale weynihii dekeddu iyo dadkii reer berbera waxaa laga hadlayaa muxuu ahaayey shirkaddan lagu wareejiyey dekedda ee cid ku wareejisayna aan la garanaynin meel ay ka yimaadeenna aan la garanaynin cid ay u shaqeeyaanna aan la garanayn ee shaqaalihii dekedda laba boqol iyo toddobaatan qof ayaa shaqadii laga eriyey dawladdu kamay hadlin maxaa shaqaalaha lagu eriyey may odhannin muxuu ahaayey cid kaloo soo hadal qaaday maamulkii gobolka may hadlin intii kalena waxaa la yidhi shalayto igu maqaalaa anigu maan tegine waxay yidhahdeen waxaanu ka keensanaynaa shaqaale filibiin baanu ka keensanaynaa iyo jabaalul cali waxa weeye annagu markaa waxay ka hadlayaan dadkan meesha maanta tubani inaan wax shaqaalo oo magaaladan la keenayaa aanu jirin b b wallna aanay halkan aanay joogayn oo aanay ka shaqaynaynin military base la keenayaana aanay aanu jiraynin waxa kaloo intaa ay ku darayaa dawladda dawladdu dalkeedii bay xaraashaysaa especially barbaray xaraashaysaa sabab ay u xaraashaysana lama garanayo waxay xaraashtay shamiitadii waxay xaraashtay haamihii waxay xaraashtay warshaddii leyrkay xaraashtay nadfiishtii bay ayay xaraashtay dekedii bay xaraashtay boqol iyo iyo lix boqoloo mitir loo soo qoraa lama lama lama garanayo ujeeddo allaaliya ujeeddo xaraashtay madaarkii bay xaraashtay dhulkii berbera ayay xaraashtay oo madaxtooyada laga soo qoraayo nin walba shan boqol iyo iyo lix boqoloo mitir loo soo qoraa lama lama lama garanayo ujeeddo allaaliya ujeeddo dalkan loo xaraashayo annagu waxaan u aragnaa inaan dalkan dawlad dee rasmiya oo ka jirta aanay jirnin ee shirkad maafiyaaya ay dalkan haysato oo si allaaliya si ay ka doonaysaa ay ka yeelayso intaa waxaan ku dalayaa oo kale muxuu ahaayey dadkan shaqaalahay way mudaharaadayaan arrinkooday ka hadlayaan muxuu ahaayey maskaxdooday ku hadlayaan iyo ra'yigooda idinkuna waxaa yeelaysaan si salmiya ayaa u mudaharaadaysaan codkiinana maxaan ku rahdaa ayaa u dhiibanaysaan cidaa la dagaalamaysaan iyo cidaa wax odhanaysaan iyo cidaa la hadlaysaan soona midna ma jirto waxaa kaloo aan ku soo gebagabaynayaa inay dadka maamulka ee magaalada joogaa badhasaafka badhasa ku-xigeenka taliyaha qaybta booliska waxa laaliya wixii dadkaas haddii ay askartaas u rasaasa iyo ay ku ay ku yimaadaan inay iyagu nabadgelyada ay ka mas-uul yihiin ay ku yimaadaan oo ay xumeeyaan dadkaasuna aanay wax dhibaataa walin fikirkooda ka hadlayaan oo dawada u baneeyaan oo fikirkooda ay ku hadlayaan oo arrin salmiya ay ku hadlayaan arrintii waan dhammeeyey wasalaamu calaykum waraxmatullahi maxamed kharboosh oo ka mid ah dhallinyarada ka xoogsan jirtay takada magaalada barbara ayuu kaasi ahaa golaha wakiilada somalilan ayaa mid ka mid ah xildhibaanadooda oo hadle waxa uu si weyn uga soo horejeystay heshiiska somalilan ee dhinaca saldhigga dowladda imaaraadka carabta in ay ku yeelato magaalada barbara iyo weliba takada magaalada barbara in lagu wareejiyo shirkadda lagu magacaabo d b world ee laga leeyahay dalka istaga imaaraadka carabta xildhibaan saciid cilmi rooble waxa uu ka mid yahay golaha wakiilada somalilan warbaahinta ayuu kula hadlay magaalada hargeysa
waa la socotaan berbera wax ka socda dowladduna dee dadka u sheegi maysa annagaa dadka u sheegayna in badan baanu qaylinay waxaasu markay soo socdeen baanu qaylinay reer somaliland baanu la hadalay waana la yaaba waxaa la isiri dee salla calee dee nimanku meesha dayigaa sheeganaya waa taa maanta baa arkaysaa waxaan idiin sheegayaa mid bay dikaga filan waxaan iminka imaaraadkan iyo waxaan hal qodob bay kaga filan maxamuud xaashi ma qirtay in uu xasan sheekh maxamuud saxeexay heshiiska saldhiga sooma saxeexin balimaya waxaan idiin sheegayaa berigii hore dowladdii cabdiraxmaan tuur cabdiraxmaan tuur markuu dhacay keligii baa yidhi shaksiya baa yidhi waar anigu federaalkaan ila haboon haddaba isagoo shaksiya ma oran reerkau soo shiroo weynoo federaal inagana inagoo maamulkii ina haystay ayaa waxay ka soo saxeexeen xasan sheekh maxamuud heshiiskay wasiirkii madaxtooyadana afkiisa inooga qiray haddana hadhiya habeen waxay leeyihiin qoladaasa ayaa ayaa ayaa federaalahoo ku socota xagga horta in wax layna xabsiiyo somalilaada wax layna xabsiiyo waxaa idiin daliila horta dee waa taa madaxtooyadeeni way guurtay xamar baa laynaga xukumaa heshiiskan dubay laftiisana xamar baa laga saxeexa hadda balegaad inagu waa dilaayneen qoladeenu madaxdaadu marka iyadu madax mustaqiilatoo madax banaan ayay iyaduna wax qaadataa dadkana wax u reebtaa markayse dilaalin tahay oo dad kale wixii qaadanayo intii yareedu shacbigu qaadan lahaabay dee iyagu qaadanayaan shacbiga waxba uma reebayaan marka horta tay nagu dhacda waa taa saddex dilaal bay nagu dhacay berbere markaa waxba umay xadhay shacbigii waxba umay xadhay tayna qabsatay taa wey maantaanay xaqiiqadii timi milyan iyo shan boqol berbere jooga sarifkiina sideetan iyo sagaal uu marayo maanta mamayuse xuu ku cabaa mise ku noolaadaa markay idhaahdeen waanaga dee sidaas heshiiskeedii maahana wuxuu yidhi aniga xukuumaddiinii baa igu amartay sidaa balda waan idii sheegaya iyadaa qabsatay meesha d b weyn ma haysato xukuumaddanaa qabsatay ujeeddo kalaanay ka lahay annagu haddaan reer berberena waa ognahay laakiinse shacbigu ma oga umana sheegi karayno laakiinse way ogaan doonaa maalintay qaraxdo ayay ogaan doonaa salaxale taasi horta waa taawe waxaana idiin sheegaya sidaa guddoomiye idiin sheegay dee xildhibaanku waana xildhibaankaygii waana xildhibaan waana jiifkaygii aniga waanu ayidsanahay kacdoonkaa iyo gadoodkaa shacbiya reer berbera anagoo kaga wakiila ummadda reer berbera kaga wakiila waanu taageersanana waanaanu ayidsanahay dadkaasuna xuquuqdoodii sida ugu dhaqsaha badan leh inay u helaan wey daadeer xukuumadduna kama xoog weyne tii af weyne haddii idaab u socon weydo waa la iska hor imande ya haddii idaab u socon weydo ay hadday dadka is tiraahdo ku tuman wallaahi baanay ku tuman karin wi bilaahi tallahi kuma tuman karto idab waa safad khadam weeye iyagaa khaadimiina oo shacbigaa awoodda leh maaha shacbigu shacbi la adoonsado la qabsaday maaha dastuurkeena waa aragteen awoodda ugu sarraysa qarankan waxaa le shacbiga somalilan shacbigow waa diidi kartaan wixii xumo laydinma qabsan iyadaana iska tegi idinku tegi maysan taasuna waa taa wey waxaana leeyahay xukuumaddan aynu dhabdhabaynaa khiyaamo qaran bay ku jirtaa khiyaamo qaran bay gashay waddankii iyadaa wareejisay hadal yar baa ku nin ku dhinteen reer somal reer dhan reer somaliland ya inana kiir waanu wareejinay oo saxeexiisii ee barya iyo farbaajo addeega waa maqlaysida hadalkiisa waxaan ka codsanayaa madaxweyne madaxweynehaygiibaa wada saxeexay xasane madaxweyne noo tixi bal addeega marka waynu falanay baan idin idhi wallahi waynu falanay bilaahi ilah maanta waxa la aliya waxay madaxtooyada sharaf iyo karaamo ay ummaddan u hayaan ma jirto marka waxaan anigu leeyahay shacbigu ha tashado haddii la waayo xukuumad ummadda ka naxda shacbiga go-aankiisa ha gaaro ha tasha waanaanu ayeysana sidaan idiin sheegay wabilaahi tawfiiq tilin ma yaallo lacagtu toosa markay usoo dhacdo taabshir bay ku dhacdaa somtel baa la yidhi qaata war maxaa loo kala xigsanayaa telesom iyo somtel miyaana cajaa'ib ahayn taas horta de wax la yaab kala wey maxaa telesom iyo somtel telesom baaba caalamka ilaah oo dhan gaadhay oo ina wadaybe oo soo bilowdabe doorta dee dhegeyso waa maxay taas ummaddaanu sheegay iyadu ha xukunto ummaddu xukunkaa gaadho halkaasaa la marayaa lacagtii adkayd habshir baa lagu shubaya bahalkay haystaan sheegay haystaanna waa waxa weeya waa dahabshir telefoonka loo dhiibayana waa sontel ee lacagta loogu shubaya idinku markaa bal hadda justify garay halkaa bal xukun ka gaadho waxaad tidhahdaan idinku anigu oran maayo reer baa qabsaday kalaa qabsaday idinku bal idinku ka talaya halkan halkaan idiin leeyahay waxbaa qarsoonna oo soo bixi doonana waa meelaha ka fahmi doontaan waxbaa qarsoon dadka waxaa laleeyahay berberaa laydiin sal cale ya laakiinse fiha laaqiya marka waxaan kaga baxayaa
shaqaalaha maxay qandaraaska u dhigeen iyo waxyaaba isku diideen ma ma faahfaahin kartaa horta dee shaqaalaha kuwan waa kuwii ugu horreeyey maanta berbere way xelantay dekinta waayo dee waa waa akhlaaqiyaadka xataa ka baxsantay number one laba bilood baa layidhi wayaa kontraakii inta horta nus waa layidhi nuskii kalena waxaa la laba bilood saxiix temporary oo temporary ah shaqaale bermanana maba ah jiraanba hindiya pakistan baan keenay ayaa bermanana kolka adan hala yaabina dadka xeebaha jooga ee kuleelkaa jooga waxaa yar isiksanayay ya dist- gobol dhan baa ku noolaa waxaa maaha wax dawladdu siiso waa waxay xoogooda saarayeen badaxay dawladda iyadaa kasoo qaadan jirta waxaa dee beeb laynku deked wuxuu geli jiray dee madaxtooyada dee markaa calal cumuum dadkaas u alay xildhibaan saciid cilmi rooble oo ka mid a wakiilada somalilan ayuu kaasi ahaa iyadoo ay abaaro ay ka jiraan qaybo badan oo ka mid a gobolada dalka soomaaliya ayaa waxaa puntland ka socda ollo lagu gurmanayo dadka abaaruhu ay saameeyeen iminka bahda waxbarashada ayaa u istaagtay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen u gurmadka dadka abaaruhu ay saameeyeen mid ka mid a ardayda ku howlan gurmadkaasi ayaa u warmay weliye xasan haykal oo daljir xarunta boosaaso ku sugan بسم الله وبنستعين على أمر الدنيا دين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم روح المكر وما سنت هي دقيقة هي في دقيقة تلجر ساوا ugu howlan tihiin waxa u qaray midda dadkan walaalahayn abaaruhu ay halkeeyeen xoolahoodii iyo naftoodiiba marka xigta walaalo barnaamijkan horta waa barnaamij soo socday ilaa dhowr hadda intii abaartu lix bilood bayna haysay laakiin saddexdii bilood ugu dambeysay dhaqdhaqaaq waa jiray maalinba meelba marayay laakiin maanta waxay ahayd maalintii ugu xoogganayd ee ololaha ee sida ugu xooggan loo galay waxaan dhihi karaa de waana faceka saddexaad waxaa jiray laba face oo ka horreeyey Ee, markii ugu horreysay waxay ahayd ee, adigu bishii hadda lasoo dhaafay ee, february bishii labaad bilowgeedii Een, bisha waxaa ka horreysay mid een, abaaruhu markay bilaabanayeen kala laba kun iyo lix tobanka dhamaadkeeda ay ardaydu sameeyeen ee, bishii labiyo tobnaad ay raashin iyo agab iyo saan oo kale loo habeeyey Een, maanta arday gaaraysa ilaa laba boqol u dhow dhow ayaa ka qayb qaatay Ee, labiyo toban group baa laga dhigay oo magaalada kalabar ayaa loo diray Een, group kastana dee waxaa ku jiray een, hogaamiyahooda iyo yani ardaydii baa wax loo sameeyey leader hogaamiye barnaamijka wada marka adigu labiyo toban madax iyo madax guud baa jira oo barnaamijka dhan isu coordinate gareeya Een, hadhow marka lasoo ururiyo meel laisugu keenaya jiraysa meesha laisugu keenayo waxay keenaysaa in la kala shaandheeyo alaabta raashinka iyo dharka iyo khudaar lacagta iyo wixii ay soo ururiyaan oo hu iyo eh, iyo gogol ahba kadibna la lasii qaybsado marka walaale saas wey hawsha insha allah saaka way bilaamatay faysaska saddexaad baa saaka bilaabmay faysaskii hore kii labaad oo kale waxaan ka xusi karnaa waxaa jira kaamo magaalada kusoo barakacay oo reer miyiga ahaayo kaamka seelada ama gawraca meesha loo yaqaano kaamka xagga ka ah Een, kaamkaas dad reer miyi ah oo xoolihii kasoo dhamaadeen baa yimi Ee, looguna eh, halkaana laisuu geeyey si wax loogu siiyo laakiin aan u malaynayo inaysan waqti cid u tagtay aysan jirin ardayda assignmentii wax loogu diray marka soo aragtay noona keentay qayladhaanta saasaan ugu gurmanay ilaa laba boqol oo qoys meelaha wax saas weeye Ee, say u kala liteen baa wax ugu geynay laba mar ka duwan baa wax u geynay ilaa haddana insha allah waxaan rabnaa inaanu hawsha gacanta weli ku hayno kaamkaas iyo dadka kale magaalada ku buuka ee waxlaanta ku haysto iyo kuwa magaalada banaanadeeda iyo magaalo iyo miyigiiba jira sidii aan u gaarsin lahayn biyihii iyo iyo wixii la heli karo aan ummadda uga soo qaadan oo micno uga soo qaadno marka walaalka cali hawsha waa saas waana mahadsantihiin Ee, intaas un baa kaaga sheegi karaa hadda inkastoo aan hawl iyo ku jiro shaqo aan aanan meel fadhin laakiin intaasaan hadda inahaasaan ka xasuustay bal marka eh, waxaa nooga warbixisaa magaalada boosaaso saan la soconno waxay ka kooban tahay lix iyo toban xaafadood Eh, lix iyo tobanka xaafadood qaabkee marka u wajahaysaan een, ma waxaa isticmaalaysaan gaadiid ma waxaa isticmaalaysaan microfono ardayda sidee xaafadaha een, uga soo qaadayaan waxan bal noo sharax walaalow horta xaafadaha afka wax looga qaadayo waxa weeye Ee, badanaa waxaan isticmaalaynaa horta xaafadaha waan ku garaacaynaa anagu gaadiidka naga iyo waxyaga hal mar baan kaxaysanaa laakiin marka hore waan ku garaacnaa shantii guri lixdii guri waxaa ka qaadnaba hal meel baan wada dhiganaa halkaa meel baan ku urursanaa marka xaafadaha waa lagu garaacaya si si si caadi waxa loo weydiiyaa si qof qof ayaa wax loo weydiiya waxaa la dhahaa maxaa haysaan maxaad siinaysaan kadib markii gurigana laka furaan la hadalnaa marka ma waxaa jira as- astaan gooni ah oo ardayda lagu garanayo
ha ay dhikaaradooday wataan ardaydu ay dhikaaradoodai wataan garqado cadcad oo hala rooyin cadcad bay wataan sidoo kalena waxay wataan qayba waxay wataan eh, astaanta qaranka soomaaliya calanka adigu qaybaha sii wey walaal maasha allah eh, waxaan hadda maraynaa oo hadda socdaal maraynaa sida uu macalinkuba sheegay eh, xaafad kamid a magaalada boosaaso xaafada albaabada waa garaacaynay waxaan wax u weydiinaynay xaafad walba wixii tabarteeda ay awoodo hadda waxaan taaganahay xaafad kamid ah xaafadaha magaalada baabkaanu gargaraacaynaa waxaan u sheegaynaa waanu weydiinaynaa wixii awoodooda oo tabartooda markaanu keenna waanu qaadaynaa positionka aanu sameynaanu geenaynaa waxaan wax walba noo yihiin waxaan u shaqaynayno aan is-abaabulnay isxilqaanay unbaan shaqadaan u haynaa
waaya marka een, arrintan ma idinka ka arday ahaan ba idinku dhalatay mise maamulka jaamacadda ayaa idinku dhaliyay oo in een, tallaabadan aad qaadaan
Eh, fikraddan waxay ku dhalatay ardada eh, fikraddan dhalatay waxay la sheegaxiyeen maamulka iyo macalimiinta waa ardayda barata filmiga loo yaqaan kuliyadda public healthy oo barnaamijkan abaabulay oo marka hore saddexdii face facekii saddexaad maanta uu socdo marka sidaas bay barnaamijku uu u socdaa ugu wadnaa dhammaantiin eh, ardaduna waxay uga wada qayb qaadanaysaa wiilal iyo gabdho barnaamijkan way ka wada qayb qaadanayaan Eh, haatan maca waxaa nala socota oo oo nala wada barnaamijkan nala wada hablihii oo iyaguna socdaal ku maraya lugeynaya xafadahana saa ku maraya haatana waxaan kuu dhiibayaa gabar kamid ah ee gabdhaha barnaamijkan wada aafiya axmed yuusuf aa la dhahaa asiya bal waxaad een, naga warbixisaa qaabka een, marka xaafadaha wax ka ururinaysaan oo kale ee dadka idiin soo dhaweeyaan sideebay idii arkeen
walaalow xaafaduhu way isku jiraan dadku way isku mid maaha qayb baad waxaad kala kulmaysaa wax xun qayb baad si fiican noo soo dhaweysa qayb baa nalaba hadlin qayb baa gabadha furay marka wax kasta waad ku arkaysaa walaal
waaya marka een, ilaa iyo een, muddo intee laeg bay idinku qaadanaysaa een, hawshan inaad kusoo dhamaysaan
adigu ilaa iyo intii nagu qaado ilaa iyo duhur baan rabnaa inaanu ka rawaxno oo daasin waa bilaabaynaa dee waan soo noqonayna galabsiinaysaa lisaasu kala u samaynayna waaya maxaa ilaa iyo hadda jira wax caqabadaha ma jiraan oo la- ya walaal wax caqabadaha oo ilaa iyo hadda aad la kulanteen ma jiraan intii aad wadeen hawshan
maya walaal maya qayb baa haa wax yar yar yar waad la kulmaysaa laakiin inta badan haddii wax jaban oo caqabada lama kulmin marka ee, dadka een, waxyaabaha aad ka qaadaysaan maxaa kamid a marka
wax alaale waxay awoodaan dhar baanu ka qaadaynaa lacag baanu hadday awoodaan ka qaadaynaa raashinka noociisa ka qaadaynaa waxaynu ka koobannahay ah, shan gabdhood iyo laba wiil
waaya marka een, ma waxaad isticmaalaysaan gaadiid ma waxaad isticmaalaysaan een, microfono ma waxaad isticmaalaysaan agab kale een, qaabkeen lagu garanayaa inaad ardaydii ayaa jaamacad waanu jaamacadda soconaynaa waxaan isticmaalaynaa lug lugahay ku soconaynaa xaafada gaarina ma wadano xalena ma wadano
kaasi waxuu ahaa mid ka mid a ardayda ah wax ka barata jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso oo ka warbixinayay gurmadka ay ugu jiraan dadka abaaruhu ay saameeyeen wahgaa qaybaha dambe barnaamijka ayaa dhegaystayaal iminka lasoo gaaray gaar ahaan goorihii aynu idiin soo gudbin jirnay xubnihii barnaamijka qayb- qaybta ka ahaa aynu ku horeyno xubinta wargeysyada iyo xuseen cabdi jimcaale xuseen madar
ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saaka iyo dunida aalaaba waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeye ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku horumaro wargeyska daily nation ee ka soo baxa bariga afrika wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay xukuumadda kenya oo sababa amniga awgeed u hakisay dhismaha safaaraddeeda magaalada muqdisho wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka kenya aamina maxamed ayaa u sheegtay guddiga difaaca iyo arrimaha dibadda ee baarlamanka dalkaasi in sababa dhinaca amni la'aanta ah loo hakiyey mashruucii lagu dhisayey safaaradda kenya ee magaalada muqdisho waxa ay tilmaantay in la joojiyey dhismahaas oo ka koobnaan lahaa qaybo xafiisyo iyo guri uu degi lahaa safiirka iyo weliba afar guri oo kale oo loo dhisayey shaqaalaha ka howlgalaya safaaradda kenya dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka kenya amina maxamed waxa ay sheegtay in dhismaha safaaradda la bilaabay bishii agost ee sannadkii hore iyadoo la filayay in lasoo gebagabeeyo isla bishii diseembar ee sannadkii hore wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka kenya ayaa sidoo kale shaacisay in sababta ugu weyn ee loo hakiyey dhismaha safaaradda ay tahay amni darrada ka taagan caasimadda soomaaliya ee muqdisho sida wargeyska uu qoray markanna waa wargeyska new york times ee ka soo baxa waddanka maraykanka wargeyska ayaa boggiisa hore ku xardhay madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump oo sheegay inuu kordhinayo weerarrada al-shabaab ee gudaha waddanka soomaaliya jiradda new york times ayaa qortay in madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump uu doonayo inuu ballaadhiyo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee gudaha waddanka soomaaliya sidoo kale madaxweynaha waddanka maraykanka ayaa waxa uu sheegay inuu khafiifinayo sharciyo uu horey u dejiyey madaxweynihii hore ee dalkaasi barack obama taasoo loogu talagalay in lagu yareeyo khasaaraha soo gaadha dadka rayidka ah madaxweynaha waddanka maraykanka waxa uu sheegay in ciidamo dheeraad ah iyo diyaaradaha sahanka iyo kuwa sirdoonkaba uu u dirayo gudaha soomaaliya si ay u soo ogaadaan goobo badan oo ay al-shabaab ka degan yihiin gudaha waddanka soomaaliya jariiradda ayaa sidoo kale waxa ay qortay in laga yaabo in qaybo ka mid ah dhulka al-shabaab ay gacanta ku haysa ee gudaha waddanka soomaaliya in madaxweynaha maraykanka donald trump uu u aqoonsan doono goobo dagaal oo halis ah xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaa
mahadsanid madar xubinta xigta waa xubinta cayaaraha cabdiraxmaan ibraahim maxamed cabdiraxmaan yemeni ayaana inala socodsiinay yemeni
kulamo ka tirsanaa koobka ah champion leaga wareega lix iyo tobanka lugtiisa labaad ayaa la ciyaaray naadiga yuventus ayaa hal iyo eber uga budiyey dhigooda boorto waxaana naadiga yuventus wareega sidii dhammaadka ee koobkan ay ugu soo baxeen saddex iyo eber halkaa naadiga lester city ay labiyo eber uga badisay naadiga zavilla oo sbain ka imaanayay waxaana labada lugba kooxda lester city ay ku soo baxday saddex iyo labo iyagoo taariikh labaad caalamka u dhigay kadib markii ay taariikhda markoodii ugu horreysay wareegaasi dee dhammaadka ay koobkan ay yimaadeen horeyna ay sanadkii hore si lama filaana horyaalka ingiriiska ugu guulaysteen maanta ayaa la sugi doonaa kulamo kale oo ka tirsan tartanka champion leaga wareega lix iyo tobanka lugta labaad nadiga atletico madrid ayaa garoonkooda visente calderon kusoo dhoweyn doona dhigooda bayer liverkusen nadiga atletico madrid ayaa markii hore waxay kusoo badiyeen afar iyo labo nadiga monaco ayaa soo dhoweyn doona lugta labaad ee champion leaga nadiga manchester city markii hore garoonka itixad stadium nadiga manchester city waxay kusoo badiyeen shan iyo saddex kooxda arsenaal ayaa doonaysa beddelka ciyaaryahan grantiha-kaha inay ka dhigto oo ciyaaryahanka u ciyaara nadiga everton idrisa gaya lagu magacaabo kaasi oo la sheegayo inuu noqon doono beddelka ciyaaryahankaasi oo kooxda bayer doonaya inuu ku biiro nadiga manchester united ayaa waxay kusoo biireen tartanka loogu jiro ciyaaryahanka kooxda baris san german ee markios lagu magacaabo daafacan reer brazil ayaa lagu wadaa inuu kooxda baris ka tago wargeyska manchester evening news ayaa waxa uu xaqiijinayaa in tababaraha kooxda manchester united ee morino iyo milkiilayaasha kooxda manchester united ay ku heshiyeen keenitaanka ciyaaryahan alexis sanchez iyo ciyaaryahan ozil kuwaasi oo mustaqbalkooda kooxda arsenaal ahna haatan la hubin ciyaaryahanka goolka u qabta kooxda chelsea david cortiosna waxa uu sheegay inuusan marnaba ku biiri doonin kooxda real madrid
aad buu u mahadsan yahay cabdiraxmaan yemeni oo inala socodsiinayey xubinta cayaaraha ee barnaamijka saaka iyo dunida waxaanu idin kaga imaanayay xarunta daljir ee boosaaso barnaamijkan mid lamid intaynu idinkugu soo gudbin doonno waxaan idinkaga degaynaa sidaas iyo nabadgelyo